wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee uu ka arrimiya maamulka somalilan ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu ka dhacay galbeedka magaalada hargeysa waxa uuna yimid kadib markii buur waddada ku teedsan ay soo duntay xilli ay isdhaafayeen laba gaari oo mid ka mida uu ahaa kuwa raaxada islamarkaana siday dad rakaab ah iyo sidoo kale gaari xamuul ah inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku dhintay shilkan halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale kuwaasoo la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada hargeysa sida ay baahisay warbaahinta ruuxa shilkan ku dhintay ayaa ahaa wiil dhallinyaro ah kaasoo ka mid ahaa dadkii saarnaa gawaarida ay buurtu ku soo duntay shilalka noocaan ah ayaa ku badan magaalada hargeysa iyo guud ahaan gobollada dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana goobahaas marar kala duwan sidaan oo kale uga dhacay shilal badan oo geestay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac